waxaan joognaa maanta oo bishu ay tahay saddex bishii toddobaad maalintu ay isniin tahay labakunsaddexiyolaaaankii waxaan joognaa qubuurihii loo yaqiino qubuurihii macalinnuur qubuurihii macalinnuur allah u naxariisto qubuurahaani tii xilligii dowladdii siyaad barre joogtay ayaa wax lagu aasaayay adki lagu aasaayey ilaa iyo wixii ka dambeeyaa lagu aasaayey macalinnuur intii uu joogaa la waqfay intaasna waxaa lagu aasaayey dadka soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaaladan muqdisho iyo qaar xataa dibadaha ku geeriyoodoo la keenaayay waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakicinayo barakacaayo ee dad dhintoo la barakicinayo arki ma jirin waxay joogtaa maanta inaad dadkii meydkaahayna la barakicinaayo waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqi magaalada muqdisho sababta i keentana ay tahay markaan aragna qubuuro la barakicinaayo meyd la barakicinaayo calaa kulli xaal ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay ciddii dhiibta ogaalay ku dhiibtay maanta inay tidhaahdo dhulkaygiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah dhulkaani waa qubuuro inta qubuuraha ahna waxaannu soo diri doonnaa waaxda dhulka naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka kadibna reer macaalinuuraan ka codsan doonnaa inay derbi ku wareejiyaan qabri la qodi karaa ma jiriyo qubuurana sideedaba dowladdaa mas-uulka ah dowladdaa mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdood dayacday u ekaanaysaa marka dadka intay soo guureeyaan habeenkii intay yimaadaan qubuuraha fogaayo ee meydadka la qaxaayo waxaan leeyahnaa meydadkiinna ha la qaxina ciddii inkuugu timaado idin tidhaahda meydkan qabriga ka labax qofkii tidhaahdana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa ciddii aan ka aragna amba aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa dowladda hooseha mas-uulka ah qubuuro cid mas-uulka ah ma jirto cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba aad shalay bixisa aad maanta isbeddesho cid ka akhrisanaysa ma jirto meeshu waa qubuuro haddii wax laga beddelana dowladdaa beddeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqan kartaa deegaan qubuuraan ha la bixiyo dhulkaasna ha la geeye meel kaloo loo astaya la gey karaa baahi markaas timida darteedaana lagu samay karaa laakiin cid walba inay inta wax iska sheegato dadka lagu barakiciyo suuragal maa calaa kulli xaal waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabnay ayay ku tusaysaa maxaa yeelay waxaan mas-uul ka naha dadka sidaan dadka nool mas-uul uga nahan kuu dhintana mas-uul uga nah marka suuragal maa in lagu xadgudbo dadka meydka oo maatada ah oo meydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisa ugu tagin maxaa yeele guriga runta ahay waa dhulka hoostiis guriga beentaana waa midkan dabaqyada meeshan ku yaal waa guryaha beenta ah laakiin guriga runta ah ee cid kasta bay u noqonayso waa dhulka hoostiis dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto haddii ilaah yidhaahdo marka waa mahadsantihiin laga bilaabo maanta bisha saddex ay tahay ciddii aan aragnay idoo meyd bixinayso ama midle ha ahaado ama mid dhahay ha layga baxsha ha ahaado intaba maxkamaddaan geynaynaa qof baxsa kartaa ma jirto qofka bixinaaya waa inuu sheegaa sababta u bixinaayo waa inuu dowladda soo wadaagaa waa in oggolaasho dowladda ou haystaa markuu bixinaayo dowladda hoose haddii ilaa yidhaahdo ee wax un cid walba say rabta ka yeelaysa maaha fawda waa ku soo noolaynay waa la soo noolayna marba muddo badan fawdo inay naga dhammaataan rabnaa haddii aan maanta intaan wax walba ka soo tagna maanta aan haddana u soo noqonno dadkii meydka ahay oo qubuuraha ku jiray oo ahlu qubuurka ahaa miyaa haddana miyaa haddana billiqaysanaynaa ahlu qubuurka may naga gasha ahlu qubuurka inay naga gasho waa laga fiican yahay marka calaa kulli xaal macallinkii sadaqaystay oo waqfay na ajir allah siiyo intuu dhintay iyo intii laga dambeeyonaba ajirkiisa waa u socoyaa waayeeladi kale ama akhyaarti kaleo waqaftan ajirkeedu waa u socoyaa marka waxaan leenahay ajirka haysaga dheelina adduunkan waa laga tegayaa cunugaaga hadduu kaa qaatana wuxuu ku samayn doona ma taqaanid dhul waxaan ogna aniga dhulkan ergaras baa leeaan nahay qof kasta booskeeda intay gadatayey ilmeed intay jaad ku cunaynay maanta derbiyaday jiijifaan waxay hayaanna ma lah marka ha laga leexdaan dhahaynaa yaan dhulkan la soo aadin waana mahadsantihiin insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu